بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الجنازة جناazada waa meydka ama qofku markuu dhinto wixii axkaam la xidhiidha ayuu halkan inooga tilmaamaya aladi yalzamu lilmayiti alladii kii ama shaygii yalzamu lilmayiti meydka markaasi u waajibayay arbacu khisaalin afar khasladood ama afar shay weeyaan gusluhu meeritaankiisa wa takfiinuhu kafankiisa waasalaatu caleyhi kutukashadiisa wa dafnuhu iyo aasitaankiisa afartaas ayaa u waajibaya qof markuu dhinto waxaa waajiba waxaa u waajiba oo dadka nool waajib ku noqda afar shay ayaa u waajibay ka koowaad waxa weeyaan in la meedho meedhitaankiisa waa waajib in meydka la meedho qofka muslimka markuu dhinto in la meedhaa waa waajibo waxayna tusinayaan xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nin ayaa hashii uu fuushanaa ayuu ka dhacay halkaa luquntii kaga istaagtay dabeetana luquntu ka jabay waa dhintay muxrimna uu haayo xaram xaj xaj buu xidhnaa dabeetana rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iqsiluuhu bimaa-in wa sidrin biyo iyo gubku meedha wa kafinuu fii thawbayhi labadiisa maryoodna ku kanfa buu yihi marka xadiiska waxaa wuxuuna tusiyay laba arrimood in la meedhaa inay waajib tahay iqsiluuhu bimaa-in wa sidrin arrinka labaadna wa kafinuuhu fii thawbayhi in la kanfayo kafaan labadiisa maryood ku kanfa buuri marka meedhitaankii kafankii labadaba xadiiskaasa daliil u ah waay waxaa kale u waajibaya in lagu tukado salaadiina waajib bay noqonaysa oo rasuulku sala allahu alayhi waaali wasalam waa ku tukan jiray saxaabadiisa waxa way kuu dhintay waa ku tukaday isaga dabadiina saxaabadu waa ku tukadeen ahlu cilmiguna waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen in waxa weeyaan ay waajib tahay in lagu tukado ijmaacaas waa la sheegay culimada qaar ka midna waxay maalikiyada qaar kamid kasoo naqliyeen sunnata ao calaayi xaal culimadu waa ku ijmaaceen aasitaankiisana waa waajibaya in la aaso marka mid walba inoo faahfaahin doona insha allah alladii yalzamu lilmayiti meydka kuu waajibaya ama u laazimaya arbacu khisaalin waa afar khasladood weeyaan gusluhu meedhitaankiisa iyo wa takfiinuhu kafankiisa iyo wasalaatu caleyh ku tukashadiisa lagu tukanayo wa dafnuhu iyo aasitaankiisa aqalu lgusli meedhitaan inta ugu yari tacmiimu badanihi jidhkiisa oo la wada gaadhsiiyo weeyaan bilmaa biyaha lagu camimo oo la gaadhsiiyo ay wada gaadhaan wa akmaluhu inta ugu dhamayska tiranna waxa weeye an yaqsila inuu meedho sawatayhi labadiisa sawateynka cawrada alqubul waduur wa an yuziila inuinuu zuuliyo alqadara quranka inuu ka zuuliyo min anfihi anfi sankiisa uu ka zuuliyo wa an yuwadiahu iyo inuu u weyseysiiyo waan wa an yadluka badanahu jidhkiisa inuu mariyo bisidri gob inuu ku duugo oo uu mariyo wa an yasuba almaa calayhi iyo biyaha inuu ku shubo korkiisa halaatan saddex jeer inuu ku shubo wuxuu inoo sameyn doonaa meedhitaanka inteebaa ugu yar inteebaan ugu badan inta ugu yar waxaa loogala jeedaa waxa weeyaan waajibka meedhitaanku intuu ku dhacayo ya su-aasha markaa idin idinka xaggiina waxaa su-aashu ay tahay maydhitaankaynu soo mari jirnay maydhashadu maydhasho waajib aynu soo marnay waxyaabaha medhiga waajibsadaa ayaan soo marnay oo lix ahaa marka waxyaabaha medhiga waajibsanaya dee qofku waxay noqonaysaa inuu maydho maydhigaasi inta ugu yar u ku saxasla maxay tahay si kale haddaynu dhigno arkaantiisu waa imisa arkaan buu yel- arkaan buu leeyay marka arkaantiisii ayaynu u baahan fadal haye haye haye in biyaha la wada gaarhsiiya waa mid waay mid kale fadal anniyatu kalabaadnoo niyada weeyaan marka tacmiim badig xaggaasan kusoo marnay marka qofkan dhintay waa la maydhaya maydhitaankiisa ugu yar waxa weeye ya in biyaha la wada gaadhsiiyo jidhkiisii oo dhan biyihii in jidhkiisa o dhan wada gaadhaan intaasaa ugu yar akmalku muxuu noqonaya sa ugu dhamaystirka badan sa ugu dhamaystirka tiran waxa weeyaan horta marka hore waa loo istinjeynaya an yaksila sawaatayhi markuu leeyay sawaataynka waxa weeyaan waa alqubul waddubur xagga hore iyo xagga dambe cawrada wey dabada iyo qubulka wey marka is- is- wuu isinjeenaya markuu u isinjeeyo ayuu wixii sankiisa iyo afkiisa ka soo baxay na wuu ka hagaajinaya wuu ka nadiifinaya Eh, waa u weyseysiinaya xubnihii biyuha weysadu ay mari jiray buu biyaha marinayaa uu weyseysiinaya markuu intaa uu sameeyo dhinaca midig buu ku bilaabayaa uu meedhayaa haddana dhinaca bidix haddana jidhka oo dhan buu biyaha ku wada shubaya taasi waa hal mar laba jeeroo caynkaasna wuu ku daraya haddana laba jeeroo noocaasoo kalena wuu meedhi doonaa saddex jeer buu markaa meedhaya saddex jeer ayuu meedhi doonaa marka koowaad markuu saa u u dhammaystiro yuu hadda mar labaad ku celini haddana mar saddexaad buu ku celin doonaa saasaa ugu dhamaystira marka gusliga waa intaas labadaas aqalu lgusli iyo akmalu lgusl aqalu lgusli meedhiga inta ugu yara tacmiimu badanihi waa jidhkiisa oo la wada gaadhsiiyo ama lagu camimo bilmaa biyo wa akmaluhu inta ugu dhamayskatirana an yaksila sawatayhi saw-ataynka markaas inuu meedho weeyaan waa alqubul waddubur wa an yuziila inuu zuuliyo alqadara qurunkana uu ka zuuliyo min anfihi sankiisa uu ka zuuliyo wa an yuwadiahu iyo inuu u weyseysiiyo u weyseysiyo waxaa loogala jeedaa xubnihii weysadu ay mari jirtay markuu xubnaha weysada wejiga gacmaha iyo lugahayo ayuu mayri doonaa wa an yadluka badanahu jidhkiisa inuu mariyo bisidri gob jidhkiisana wuxuu wada gaadhsiin doonaa gobka jid gob wada gobka marka wuu nadiifiyaa jidhka marka gobka halkiisna waxaa geli doonaa saabuuntii iyo wixii lamidka wa an yasuba almaa calayhi halaaan iyo biyahanu ku shubo saddex jeer saddex jeer buu markaasaa ka dhigi doonaa marka biyahana udugna waa loogu dari doonaa aqalu lkafan kafan inta ugu yari thawbun waa maro yacumuhu wada gaadha maro wada gaadha jirko dhan wa akmaluhu waxaa ugu dhamaystiran lirajuli ninka halaathu lafaa-ifa saddex maryo oo lagu duubo dhaadheer walilmar'ati gabadhana waxaa u sugnaaday wa akmaluhu lilmar'ati gabadhana inta ugu dhamayskatiran waxa weeyaan qamiisun qamiis wa khimaarun khimaar wa izaarun gunti oo lifaafataani iyo laba maryood oo la wada gaadhsiiya iyadana kafanka marada qofka lagu kanfayo inteebaa ugu yar waxaa ugu yar maro saatirun lijamiici albadan maro jidhka oo dhan ba asturaysa oo hal maro oo keliya ku filan iyo waajib ku dhacay marada jidhka o dhan wada asturaysa hal maro haddaa la waayo oo jidhka o dhan wada gaadha waxaa qaarka hoose intaa cawradii wixii ka hooseeya laga dhamaystiri doonaa marka inta ugu yar muxuu noqonayaa ila in la kanfaa waa waajiba inta ugu yar waajib ku dhacay muxuu noqonayaa hal maro oo jidhka oo dhan wada gaadha camimta sababun yacumuhu waa maro wada gaadhaysa wey yacumuhu jidhka o dhan bay wada gaadhaysa sababun maro yacumuhu wada gaadhaya ugu yar maxaa hadhay akmalkii inta ugu dhamayska tiran waxaa la kala qaadaya rag iyo dumarkii ragga saddex saddex maryood saddex maro oo jidhka o dhan wada gaadha ta hore ayaa lagu duubi doonaa dabeetana xanuud baa la marini udub mid labaad ba haddana lagu duubi haddana mid saddexaad baa lagu duubi saasa la sameynaya waay gabadhi bay noqotay gabadha iyada waa saddex mar laba maryood iyo qamiis iyo khimaar iyo izaar qamiisku waa maradan dushay ay ka xidhanayso sida diracoo kale ah khimaarku madaxa kan lagu duubo weeyaan madaxuu asturaya izaarkuna waa gunti oo halkaas guntiga lagu xidhanayo weeyaan oo halkaas markaa ku xidhan doonta yaa lagu xidhi doona cafwan halkaasaa lagu xidhi doonaa ya marka waxa weeyaan gunti u hooseeya jirhka uxiga gunti oo rasuulka inantiisii markay dhimatay go-iisii ayuu dhiibay markaasuu wuxu uhi izaaru ga dhiga gunta ga dhiga buu yihi xagga hoo xagga hoose jidhka u xijisiiya jidhka loo xijisiiya marka marka gunti hoose iyo khimaarka madaxa loogu duubayo madaxa lagu asturayo iyo maro waxa weeyaan qamiis oo kale hor dheer oo sida dirac oo kale ah saddexdaa marka loo xidho ayaa waxa lagu duubi doona laba maro wala faafataani laba maryoodna waa lagu duubi doonaa waa lagu xidhi doonaa saddexdaas sidaas ayay gabadhi noqonsa iyadu xagga asturaadda ayaa loo badinaya xagga asturaadda ayaa loo badinaya jidhka o dhan baa la asturaya ya gabadha adduunyada iyada oo joogtaa jidhkeeda asturi weyda markay dhimato ayaa la asturaya soo midna arkin qaarna laabta banaysta madaxa qaawiya wax ku dhegsan xidha cawradooda aan si fiican u astur laga yaaba haddaa lala hadlana oo la idhaahdo is asturna inay diidaan amaba ay qofka ku inkaraan waxaana ugu daran qofku markii hore intuu diinta bartay ama wax ka bartay marka dambana inxiraafa waa ka ugu daran weeyaan aayadihii qur-aanka kula soo deliishanay aayadii qur-aanka ayuu adigana sidoo kale daliilka ku keenaya ama wuu garanayaayoo de waxa weya waxa laga yaab ka aan garanayn xishooda laga yaaba ninka garanaya kama xishoonba maayo waayo aayadda wuu garanaya wuu khilaafay wuu garanaya inu khilaafsan yahan uu garanay nin sheekha wuxuu igu yihi sheekh maxamuud naxwe waad garanaysin baan laga yaaba ayaa wuxuu yihi halkan anoo maraya maxuu ahaay halkaa khayryada habeen ayaa laba dumar iga soo horbaxay labada dumarihii waxa weeyaan si fiican uma asturna deetna waxaa sibur la hadaloo waani markay arkeen inaan xaggooda usoo jihaystay ayay mid kamid la hadashay tiri wadaadow waqarna fii buyuutikunna waa la dhaafay waa la dhaafay waqarna fii buyuutikunna waa la dhaafay ya wuxuu markaa waan iska waan iska dhaafay buri hadda sama aragtid qofkaas ugu xun kaasa ugu liita nin kale sheekhan wuxuu yihi meel jaranjaraa oo iskuula ayaa inanba fadhiisatay inantii markay fadhiisatay baa meesha waa dariiq meeshan dusha sare marka la fuulay meeshii baa sidhi fuul muse inan baa fadhida meeshii lugihiina sii daysatay markaasaan ku udhwata meeshu markaasaan ku udhwi meeshu waa dariiq weeyaan iskaga kac markaasay gu tidhi me waxaan ku udhi bu yihi si fiican u fadhiso oo ishagaaji is astur waxay ku tidhi bu yidhi soki ilaahay yidhi waqul lilmuuminiina yaqudu min absaarihim adu maxaad igeegaysaa ya ilaahay baa yaqudu min absaarihim baa la yidhi adu mana dhahaga laabatid maxaad igeegaysaa ma garat ka kale waxaa laga yaaba inay kaa xishooto markaa kaas waa ta kale halkan iminka waxaynu ogaaneynaa adduunyadu in aynay naf lahayn adduunyadu naf ninka ugu taajirsan adduunyada ee ugu lacagta badan ugu dharka badan wax alle wuxuu doonan heli karay markuu dhinto labadaa maryood ama saddexdaa maryood baa lagu duubayaa ciidna waa la dhigaya qabrigan waa la dhigay qabrcidna waa lagu fala iska tegay marka adduunyadu wax alle waxay qiimo leedahay iyo faa-iido ay leedahay inaynay jirin bay kutusinaysaa iyo qofku inuuna iska daba ridin oo aanad u hanqal taagin adduunyo waayo waad ka tegeysaaba waad iskaga tegeysaa marka waa inaad agtaada wax weyn ku noqonin haddaad aragtid nin daaro dhaadheer iyo guryo waaweyn iyo baabuur waaweyn iyo lacag badan haysta waxaad ogaataa inaanay inaanay naf wax alle waxay u haystay iyo faa-ida inay ma jirin markuu dhintana waxaan uu ka tegay waana laga dhexlaya dadka qaatay debadii ee dhexleyna inay xusuusanba waayaa baan laga yaaba inay xusaga xusuusanba waayaan baa dhici karta marka adduunyadu wax nafle maha waa laga tegaya waag wuxuu yihi sheekhu aqalu lkafani thawm yacumuhu waa maro marka waxa weeyaan jidhka wada gaadhaysa oo camimeysa wa akmaluhu lirajuli inta ugu dhamaystiran ninkana halaatu lafaaifo walilmarati gabadhan inta ugu dhamaystirani qamiisun qamiis wey wakhimaaru iyo isaaru gunti walifaafatan iyo laba maryood arkaanu salaati ljana jinaazati horta aljinaaza jiimkoo la hoos dhabana waa la idhahdaa aljanaazatu janaazatun jinaazatun labadu waa la odhani jiimka waad kor dhabi waanad hoos dhabi labadu way ku bannaayin waxay dhahaan culimmadu kordhowguna munaasabad buu leey hoos dhowguna munaasabad buu leey nacashka lagu qaado marka waxa weeyaan la hoos dhabo jinaaza markaa la dhahdo waa sariirta meydka lagu qaaday oo meydka iyo sariirta sariirta hooseysa meydkanu ka sareeya marka hoos dhowgu waa sariirtii janaaza haddaa la idhaahdana oo la kor dhabana waa meydka laftiisii wey meydka laftiisi wey oo de meydku ka sareeya maxay sariirta waa la dul saaraa soo ma waa kaas arkaanu salaati ljanaazati sabcatun toddoba weeyaan arkaantu alwalu ka hore anniyatu niyada weeye athaani ka labaadna arbacu takbiiraatin afar takbiirado weeyaan athaalid ka saddexaadna alqiyaamu cala alqaadiri alqiyaamu istaag weeye in lagu tugdo cala alqaadiri qofkii karayay alraabicu ka afraadna qiraacatu lfaatixati faatixada aqrinteeda weeye alkhaamisu ka shanaadna alsalaatu cala alnabiyi sala allahu calayhi waali wasl nabigu lagu saleeyay weeyaan bacda athaaniyati labaad dabadeed assaadiska lixaadna adducaau lilmeyiti meydka loo duceeyay bacda athaalihati ta saddexaad dabadeed asaabicuka toddobaadna assalaamu salaanta weeyaan salaamo naqsiga qofku kaga baxaya salaadii salaada janaazadu arkaan bay leedahay arkaanteed waa toddoba waxaa ugu horeeya anniyatu niyada ugu horeysa maxaa u daliila inama alacmaalu binniyaat ka labaad athaani arbacu takbiiraati afar takbiiradu weeyaan salaadan janaazadu rukuucna male sujuudna male xukunkeeduna waa fardu kifaaya afar takbiiradoodna way leedahay afarta takbiiradood waxaa la aqriyay isagana inoo sheegi doono athaalidu ka saddexaad alqiyaamu cala alqaadiri istaga lagu tukado wey qofkii karayay markaas wey waay adiga adiga adiga hahe sifican furso ha imisana sheegnay ya ma intan sheegnay sheeg guud ahaan toddobayna sheegnay saasa imisana sheegnay ya saddex saddex baan sheegnay meel kale ad eegeysa ya ha eegin casharka heg la soo casharka alraabicu ka afraadna qiraa'atu lfaatixati faatixada aqrinteeda weyn alkhaamisu ka shanaadna asalaatu cala alnabiyi sala allahu alay wasalama bacda athaaniyati nebigoo lagu saleeyo weeyaan ta labaad dabadeed eeg afarta takbiiradood takbiirta koowaad marka lala yimaado faatixada la akriya takbiirta labaadna marka lala yimaado nebiga lagu saleeya calayhi salaatu wasalaam takbiirta saddexaad meydka loogu ducaynay meydka ayaa loogu ducaynay waa ducadii takbiirta afraad laba way ku bannaayin inaad ducaysid mar laba ducada ku celisid oo marka ducada aad dhamaysidna aad ka baxdid iyo marka takbiirta afraad lala yimaado in laga baxo labadu way bannaayin labadu waay bannaayin inagu inta badan maxaan samaynaa takbiirta afraad waa lagaga baxaa soo ma lakin hadduu qofku duca yar raaciyo in yaru duca intuu raaciyo ducada mar labaad soo celiyo dabeetana uu ka baxo waa sax iyadana asaadiska lixaadna adducaau lilmayiti meydkoo loo duceeyey wey bacda ahaaliati takbiirta saddexaad dabadeed assaabicu ka toddobaadna assalaamu waa ka bixitaanka salaada markaasi laga baxo weeye tasliimtii weeyaan waag aqalu dafni aasitaan inta ugu yari xufratun waa good taktumu qarinaysa raa'ixatahu urtiisa qofka urtiisa qarinaysa wa taxrusuhu ka ilaalinaysa min asibaaci dugaaga dugaagu inuu la soo baxana ka ilaalinaysa wa akmaluhu waxa ugu dhammaystiran badan qaamatun joog wa basdatun iyo gacmaha kor loo qaado intaa in lain la qodo wayu wa yuudacu khaduhu dhabankiisa waxaa la dhigi doonaa cala turaabiciida dusheeda ayaa la dhigi doonaa wayajibu tawjiihuhu il ila alqiblati qiblada in loo jiheeyo loo jeediyaana way waajibaysaa qibladii in loo jeedina waajib bay noqonaysaa halkana waajibkii ugu dambeeye afraad iyuu noo sheegaya aasitaanka imsaa ugu yar aasitaanka intee ugu yar waxaa ugu yar xufratun god taktumu qarinaya raa'ixatahu uurtiisa wa taxrusuhu ka ilaalinaysa min asibaaci dugaagana ka ilaalinaysa marka aasitaankuna waa waajib waa waajib eg afar afarba u waajibo sama ahayn maxaa ugu horreeyey maxaa ugu horreeyey maydhitaanka maxaa ku xigay kafanka maxaa ku xigay salaadda maxaa ku xigay afartoo fardu kifaaya afarta u waajibay waa fardu kifaaya la odhanaya waayo marka haddaba inta ugu yar waxay noqonaysaa god in loo qodo urtiisa qarinaya oo dee urtiisa aan laga urinaynin markuu baabao ilan qofku baaba-aya uu xumaanaya ya dugaaggana markaasi ka ilaalinaysa dugaagu inuu la soo baxo intuu foqo soo saaran karayo marka waa inuu god aan laga soo saa aanu dugaagu kala soo bixi karaynin urtiisiina qarinaysa waay ibni aadamka kibraya isla weyn ilaahay subxaana wa tacaala qaar badan kamid ay ka gaaloobeen ay ka kufriyeen ya wuxuu ugu dambeynayaa un inuu baaboo amaba urtiisa inuu uro hadda iminka banaanka lagaga tago de wuxuu uu sida baktigu u uro kale u uraya waxaa la yidhi nin boqora oo boqorradii horaa ayaa waxaa meel buu soo maray isagoo lugeynaya oo xaashiyadiisii iyo ciidankiisi wixiisi la socdaan dabeetana markuu socdayna socodkiisuna waa isjijabinaya sidii nin qof isla weyn oo kale ayuu socday waa isqaadqaaday nin sheekhaa markaa yaa arkay dabeetna wuu la hadlay wuxuu ku yidhi qaabkan aad u socota ilaahay baa u cadhoodaa socodka noocan ilaahay wuu cadhoodaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu u arkay inaan qof aan garanayn inuu yahay inuu boqorkii yahay markaasuu wuxuu ku yihi atacrifunii miyaad i garanaysaa qaala nacam wuxuu dhaa waan ku garanaya awaluka jiifatun awaluka nudfatun wa aakhiruka jiifatun wa anta taxmilu bayna dalika alcadira hay waan ku garanayaayoo markii ugu horreysay waxaad ahayd candhuuf yar candhuuf yar oo qofku iska hagaajiyo iska nadiifiyo ayuu ilahay ka abuuray buu yidhi candhuuf yar baa laga abuuray oo qofku ka xishoodo waxaad ku dambeynaysaa jiifa jiifadu waa baktiga wey bakti baad ku dambeynaysaa waa bakti halka haddaa lagu dhigo da waa qurmaysaa labada inta ka dhexaysa labadee markii aad dhalatay ilaa intaad ka dhimanaysa intaad ka dhexaysina waxaad cuntaaba saxarun bay noqonaysa buu yidhi saxarun baad sidde dabeetna nin nin caqli badan buu ahaa boqorka laftiisu ku kale wuxu odhan lahaa qabta xidha soo ma wuxuu yihi alaana caraftani xaqa almacrifa iminka si fiican ay garatay buu yidhi si fiican ayaad garatay marka waxaan uga socdaa qofku jiifu noqonaya ninkaas wuxuu ku sheegay waxaad noqonaysaa jiifa jiifaduna waa baktiga wey waay wa akmaluhu inta ugu dhamaystiranka badanna qaamatun wa basdatun qaamadii basdatun maxay tahay qaamatun wa basdatun qaamadu waxa weeye waxay yidhahdeen culimmadu nin joogii nin dhexdhexaada joogii istaagii yacni welibana gacmahana kor u qaado marka godka waxa la qodi doono hoos baa loo qodi doonaa intee in laeg qof dhexdhexaada joogiisii welibana gacmahana kor u qaaday intaa in laeg baa kor iyo hoos loo qodi doona markuu istaago gacmahana kor us gacmahana kor usoo qaado waa in intaasay qarsoontaa intaas hoos loo qodi doona qofka marka inta badan wuxuu noqdaa mitir iyo toddobaatan diraacuna waa mitir marka waxaa la qodi doonaa adugu laba mitir iyo konton baa hoos loo qodi laba mitir iyo konton centi ayaa la qodi doonaa haddii laga badiyo laba mitir iyo toddobaatan la qodana fiican ma xuma wa akmaluhu qaamatun wa basdatun marka qaamada iyo bas basdadoo gacmo kor loo qaado wey qaamaduna waa joogii qofka jooggiisii weeyaan wayuudacu khaduhu dhabankiisa waxaa la dhigi doonaa cala turaabi ciid baa la dul dhigi doonaayo marka la dhigo dhabankiisaasi ama dhoobo ama ciid yar oo barkimo barkimo kale looga dhigi doonaa barkimo oo kale ayaa looga dhigi dhinaca midigi baa loo jiifinaya qibladana waa loo jeedinaya waxay dhahdeen culimadu marka si aanu usoo dhicin waxaa hareeraha laga gelin doonaa ama ciid baa laga gelin doonaa ama dhoobaa hareeraha laga gelin si aanu soo hadduu soo ciro kale aanu soo dhicin hadduu soo ciro waay marka wayuudacu khaduhu cala turaab ciidda markaa wayajibu tawjiihuhu ila lqiblati qibladii in loo jeediyaana way waajibaysaa wayajibu tawjiihuhu ila lqiblati qibladii in loo jeediyaana waajib bay noqonayo qiblada waa loo jeedin doonaa rasulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya xaramka baytulxaramka kacbada qiblatukum axyaaan wa amwaata waa qibladiina weeye noloshiina iyo dhimashadiina labadaba markaad nooshihiina waad u jeedsan doontiin markaad dhimatiinna ya waa laidiin jeedinayaa wey yunbashu lmayitu meydka waa la faqi doonaa liarbaci khisaalin afar arrimood baa loo ayaa loo faqi doonaa lilgusli maydhitaan baa loo faqi doonaa idaa lam yatagayar markaan isbedelin walitawjiihihi ila lqiblati qiblada loo jeediyana waa loo faqi doonaa walilmaali maalna waa loo fiqi doonaa idaa dufina macahu marka markaasi lala aaso walilmar'ati gabadhiina waa la fiqi doonaa waa loo faqi doonaa idaa dufina janiinuha macaha ilmaheedii marka lala aaso oo wa amkanat xayaatuhu noloshiisuna markaasi ay suuragal noqoto marka meydka la aasa in la faqaa ma banaanta maya ma banaan in la faqaa ma banaan xaaraan wey laakiin waxaa jira xaalado ay bannaan tahay in la faqo xaaladihii afar buu inooga dhigay marka afartaa xaaladood waxaa keensanaysa daruurada ay keensanaysa in la faqo keensanaysa waa waajib laga tegay oo kale shay waajibo sa uu lahaa meydku oo la fulin waayo weeyaan ya afartaa xaaladood inoo sheega wixii aan ahayn xurmada meydka la ilaalinaya xurmatulmeyt baa la ilaalinaya kala faqi maayo haddaan eegna marka afarta yunbashu lmayitu meydka ayaa waa la faqi doonaa liarbaci khasan afar khaslood baa loo faqi doonaa nabshi waa faqitaanka ayaa la dhahdaa waay marka imaam nawi wuxuu leeyahay nabshulqabr qabriga faqitaankiisu ma banaana ligayri sababin sharciyin sabab sharciya wax aan ahayn in loo faqa ma banaana buu leey marka asbaabta sharciga laakiin ku banaanay asbaabta sharciga waa kan afartan arrimood loo sheegay weeyaan waxaa loo faqi doonaa lilgusli meeritaanka awgii idaa lam yatagayar markaan isbedelin yacni qofkii baa la aasay isagoo aan la meedhinba isagoo aan la meedhin baa la aasay waa la faqi doonaa waa la soo saari doonaa waa la maydhi doonaa maydhigi baa la iman doonaa hadda soo maaragti ya waay lakin shardi baa ku xidhan shardiga ku xidhan muxuu yahay idaa lam yatagayar hadduun isbedelin haddii isbedelay la faqi maayo iska daynaya muddadii is leeyahay ismuu bedelin ya walitawjiihihi ila alqiblati qiblada in loo jeediyo markii la aasay qibladaba looma jeedinba iyadoo qiblada dad aan garanayn baa aasay deetna waxay yidhahdeen qibladii meel aan ahayn baan u jeedinay waa la faqi doonaa qiblada loo jeedin doonaa iyadana shardi baa ku xiran idaa lam yatagayar wey iyaduna hadduuna isbedelin muddu isku bedeli karaa marka haddii muddo badan ka soo wareegto wuu isbedelaya marka waa la iska daynaya walilmaali maalkiina waa loo faqidanaa idaa dufina macahu marka lala aaso maal baa lala aasay markii la aasayay maal baa la ag dhigay dahab iyo wixii la mida ayaa lala aasay maalka in la dayaca waa xaaraan idaacat lmaal wakariha lakum qiila waqaala wakarat suaal waidaacat ilmaal maalka in la dayaca waa xaaraan marka waa la faqi maalka waa laga soo saari doona meesha walilmarati gabadhiina iyadana waa loo faqi doonaa idaa dufina janiinuhaa jiniinkeeda marka lala aaso macaha iyada maceeda lala aaso jiniinku waa ilmaha calosh ku jira ilmihii calosh ku jira marka lala aaso oo wa amkanat xayaatuhu ilmahaana noloshiisu ay suuragal noqoto gabadh baa iyada oo xaamilo ah iyo dhimatay dabeetana waxa weeyaan waa la aasay iyadii ilmihiiba waxaana la rajaynayay amaba badanba ilmahaasi inuu noolaado marka waa waa la faqi waa la soo saari caloosha waa la jeexi waa laga soo saari oo haddaa laisleeyahay maxay wuu noolayi wey lakiin haddii laisleeyahay ma noola waa dhintay la faqi maayo haddii hooyadu ay dhimato iyada oo xaamilo ah ilmuhuna ay suuragal yahay noloshiisa suuragal tahay intaan la aasinba caloosha waa la jeexi waa laga soo saari doona waa la jeexi doona lakin haddii ayna suuragal ahaynba inuu noolaado de waxa weeyaan calooshiisa waba la jeexi maayo hadduu ilmuhu lix bilood maraya iyo meelahaas afar bilood iyo shan afar bilood iyo shan bilood iyo meelaha hadduu marayo suuragal maaha noloshiisa inta badan marka iyada calosha la jeexi maayo markan lala aasana waa markay suurtagal tahay noloshiisa oo ilmaha caloosha ku jira inuu nool yahay ee suuragal alisticaanaat alisticaanaatu halkan wuxuu kaga waramayaa kaalmaysiga qofka la kaalmaysanayo alisticaanaatu kaalmaysigu arbacu khisaalin afar khasladood wey mubaaxatun mubaax wa khilaafu lwlaa wa makruhatun wa waajibatun afartaa wey falmubaaxatu ta banaani hiya taqriibulmaali waa biyaha soo dhaweyntiisii qofka loo soo dhaweeyo wey wa khilaafu lwlaa khilaafulawluhuna hiya sabulmaai waa biyaha markaasi shubitaankiisii calaa naxwi lmutawadi qofkii weyseysanayay iyo wixii la mida markaasi loogu shushubayo biyaha wey wlmakruuhatu ta makruuhiina hiya liman yaqsilu acdaahu waxay u sugnaatay qof xubnihiisa markaasi meedhaya wlwaajibatu ta waajibkiina hiya lilmariidi kii xanuunsanayay bay usugnaatay cinda alcajzi marka aanu awood u lahayn inuu biyihii isgaarsiiyo jidhkiisii oo marka waa de waa loo gaarsiinaya waa loo meedhay isticaanadu waa qofku inuu cid kaalmaysto inuu qofku cid kaalmaysto iyo isagu inuu hawsha qabsado inuu isagu qabsado ayaa wanaagsan inuu isagu qabsado biyaha soo qaato biyaha ku shushubto soo dhaansado ya jidhkiisa isagu u meedho weeyaan laakiin cid makaa cid makaashan kara oma odhanayo weysada ii soo qaad ama igu shushub intuu gacanta hoos dhigto isagu markaa ku weyseysa weysaduu weyseysanayay biyaha malo ma loogu shubaya isticaanada marka kuwaas wey wuxuu noo qabiyey afar qaybood mid waa mubaax way banaantay midna waa khilaafu lawlaa midna waa makruuh waay horta khilaaful awlaa iyo makruuh waa isku mid makruuh iyo khilaafu lawlaa waa maxay waa isku mid lakin way kala sokeeyaan waxaa sokeeya khilaaf lawlaa makruuhu isaga nas baa ku yimid daliil waxaas waa makruuh haddaad maqashay daliil baa ku yimid tusinaya in aynay ay nahyi tahay nahyigu wuxuu qaybsamaa laba qaybood nahyigu wuxuu qaybsamaa laba xaaraan iyo karaahiyo siduu amarku ugu qaybsamaa laba waajib iyo sunna waajib iyo sunna suusul fiqh weligatin maad gaadheen halkaa weli maad gaadheen ya makruh maad gaadheen ya xaaraantii makruh waad gaadheen soma a marka waad garanaysin wey calaa ayi xaal marka makruh maa طalaba الshaaricu tarkahu طalaban غayra jaazimin ka dhigatin aa ka dhigatin waay maa طalaba الshaaricu tarkahu طalaba غayra jaazimi waa shaaricu ilahay rasuulkiisu waxa ay dalbeen ay dooneen in laiska daayo oo aan la sameynin طلبا غير جازم لكن غير جازم مد قن ما هذا جازم لا حرام نوني اثر كي راتي كدلنينا waxa way qofka makruuha shaygaas waa makruuh baa iskaga iskaga tag qofka ka taga imtithalan waa laga abaal marinay qofka la yimaadana laguma ciqaabay walaa yucaaqabu calaa faacilihi makruuh baa la dhahdaa marka makruuha nas baa ku yimid daliil baa ku yimid daliil maqsuud isaga ku tusinaya ayaa ku yimid khilaaf lawlah waa makruuh laakiin nas gaarkiisa uguma imanin ee waxaa laga qaatay shay la isfaray didkiisa laga qaatay shay la isfaray kasoo horjeedkiisa ayaa laga qaatay markaa khilaafulawlaha iyo makruuh waa isku laakiin way kala sokeeyeen soo ma keebaa sokeeya ya khilaafulawlaha makruuhana maxaa ku yimid daliil daliil baa gaar ugu yimid isaga laakiin khilaafulawlaha daliil gaar ugu yimid ma jiro ee waxaa laga qaatay meel kale uu ka dhashay ayaa laga qaatay insha allahu si fiican faahfaahinteeda markaad hore usii socotiin sulfiqiga ku arki doontiin waay inkastoo ay culimadu yidhaahdeen makruuha horta makruuha dee sulfiqiga laga hadlaa laakiin khilaafulawlaha fuqahadu ma fuqahada mutaakhiriinta ayaa keenay iyagu kutubta fiqiga inta badan lagu arka waay ومكروهة يم وواجبة فالمباحة تمباح وحوي هي تقريب الماء وبيها سودوين تيسم بيها قف كلو سودوية ويبنات ويسد إي سوقات ويسد إي كان ويبنات محاول دليل وحاول دليل عائشة عائشة رضي الله عنها واحد تلي رسولك وحنو ديارين ترني كنا نعد له سواكه وطهوره wuxuu ku dahaaro qaadanayay hadday meerasho tahay hadday weyse tahay waanu diyaarin jir cadaygiisna cadaygiisa iyo ahaar qaadashadiisa waanu diyaarin jirnay ma jir anas ibnu malik radi allahu canhu waxau yihi kaana nabiyu sala allahu alay slm yadkhul khala suuliga ayuu tegi jiray rasuulku uu geli jiray fa axmilu ana wagulaamu naxwi idaawata min maain wa canazati aniga iyo inaan kaloo aniga ila mid ihiba waxaanu qaadi jirnay weysu iyo eebadii iyaan u qaadi jirnay markaasna biyaha u keeni jirnay rasuulka calayh salatu slam biyaha uu ku istinjoonayo ama uu ku weyseysanayo ayuu soo qaadaya marka saxaabadan ridwan ullahi calayhim way u keeni jireen asxaabtu weysada iyo waxay u keeni jireenoo rabiicat bnu kacb alslami radia allahu canhu waxau uhi kuntu abitu maca rasuuli llahi sala allahu alay slm rasuulkan agtiisa ku beryi jiray la jirkiisaan beryi jiray faataytuhu biwaduu'ihi waxaan u keeni jiray bui weysadiisa weysadiisa ayaan u keenay iyo waxyaabuhu u baahan yahay markaasuu maalin wuxuu igu yidhi sal faqaala lii sal maalin bu wuxuu igu wixii weydiiso maxaad u baahantay faqultu as'aluka muraafa muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanaya jannada inaan kugula saaxiibo ya jannada inaan kugula saaxiibo marka waxa waxaa waxa daliil xadiisku daliil u yahay waxaan u keenay mid faataytuhu biwaduu'ihi wa xaajatihi weysadii iyo wuxuu u baahnaa marka marka taqriib biyaha iyo waxyaabaha qofku u baahan yahay loo soo qaadaa uu soo dhaweysta loo soo dhaweeyaa way bannaantay وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ صب الماء وبيها شبتان كيسا لو شبع على نحو المتوضئ قفك ويسني يو كو لا متكا وبيو لو شبع ما رشدي يو مركا ويسي قادشدي بيها لو شبع بيها ان لو شبع وخلاف الأولى ولا في عيني لكن ايضا واحد قدرتها بيها ان لو قفك ويسيسني لو شبع وجائز ببنات خلاف الأولى ما خلاف الأولى ما هو جائز حو دليل وحو دليل أسامة بن زيد رضي الله عنه وحوري رسولك عليه الصلاة والسلام الله فنقشنا آه ركوب كيسي مركو كسر نقضي عرفة ده تمر كاسو مركو هاشي سي وفريسي أيا رسولك وحو تبنانك حاجدي سي بسوقتي مركو صار نقضي صببت عليه من الإداوة فتوضأ يا وحاو weysidii baan markaa uga shubay ugu shushubay markaasuu weysaystay markaa ugu shushubay markaa rasuulku waa loogu shushubay markaa shayga rasuulku khilaaf la moran karo waa mubaax waa jaa-is weeye والمكروهة تمكروه نوعه هي لمن يغسل أعضاءه هي يضل لمن عد وسغناتي يغسل أعضاءه حبني سميري قف عذر دارب آن لهين ومركو ويسيسنيو yidhi markaas waxa weeyaan gacmaha iyo wejiga iyo lugahaba ii meedha cudurdaarna male qof xanuunsanaya maaha oo kari waaye inuu meedho waa meedhi karaya haddana muxuu doonayaa adiga a a muxuu doonaya in loo meedho doonaya isbacna farso in loo meedho ayuu doonaya marka qofkaasi maxaad maxaad maxaad maxaad ku sifeynay qof intuu halkaa fadhiistay weysidii iisoo qaad ku yidhi dabeetna intuu iska fadhiistay kuli wejiga imaad gacmahana ku dhibo imaad lugahana u dhibo imaad ku maxaad u qaadanaysa maxaad ku sifeyn leed maxaad ku sifeynaysa yaa sifeynaya magac yaa u bixinaya kibir baa ku jira fariid asaas takabur baa ku jira kibirku ma ma banaay mise wa xaaraan ya xaaraan markaa sidaasay makruuh tahay laakiin ka warran hadduu qofki intuu caynkaa sameeyo loo meedho oo wejigii loo meedho oo gacmihii loo meedho wejig oo dhegihii loo loo madaxii loo masaxo madax- dhegihii loo masaxo oo loo weysaysiiyo isagoo wax dhibaato aan qabin weysadiisaasi ma asaxaysa mise ma asaxaysa adiga maxaan ku celiya ya su-aasha maad maqlay waay haye haye way asaxaysaa fariid waa saas wey waa asaxaysa weysadu waa asaxaysa laakiin de isaga shay karaahayaa buu sameeyey waay wlwaajibatu tawaajibkiina hiya lilmariidi qofkii xanuunsanaya sugnaatay cinda alcajzi marka aan markaanu karaynin una awoodeynin qof iminkaa hore wuu awoodaya soo mahayn hadduuna awoodeynin in loo meedhaa ama loo weysaysiiyaa waa way banaantay bal waa waajiba waa waajib oo qofku markuu kari waayo inuu wejigii meedho oo kale de waa loo meedhay hadduu lugihii uu meedhi kari waayo de waa loo meedhay markaa qofkaasi isagana waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa lanna maa laa yatimu ilaa maa laa yatimu lwaajibu illa bi fahuwa waajib walibana culimada haddii xataa ay noqoto qofkaas inuu kharsh ku bixiyo qof u meedho waa waaye ilaa inuu lacag siiya mooyaane lacagta uu bixinaya maa laa yatimu lwaajibu illa bi fahuwa waajib waay halkaasna waxaa inoogu dhamaaday janaazadii halkaan ku dayno sala allahu wasalam wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin